wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka jubbaland ayaa barakacyaasha ku nool deegaanka luglow ee duleedka magaalada kismaayo ku wareejisay dhul beereed dhan boqol higtar oo loogu talagalay inay beertaan dadkaasi dhulbeereedkan oo ay diyaarisay wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka jubbaland oo garab ka helayso hay-adda j i z ayaa munaasabadda lagu wareejinayay waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland xubno ka socday hay-adda j i z iyo dadka barakacyaasha ah ee lagu wareejinayay dhulkan cali aadan sokor wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey dhul beereedka ay ku wareejiyeen barakacyaasha deegaanka luglow bismi illahi raxmaan raxiim ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iska leh maanta iskugu keena keenay halkan marka ugu horeyso waxaan halkan u imaanay inaan muxuu ahay aan samayno dadkii deganaa aagga muxuu ahay luglow area luglow inaan u qaybino dadkii barakacyaasha ay halkan inaan u qaybino dhulbeereed ay soo qorshaysay oo soo diyaarisay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda jubbaland dhulkaas sidaad u jeedaan halkan waxaa wasaaradda beeraha waxaa ka go-an in ay had iyo jeer dadkeena soomaaliyeed khaasatan reer jubbaland ay isku filnaansho cunna ay gaaraan taas waxaa lagu heli karaa markaan fiirinay qorshooyin badan laga sameeyey dhinac badan laga fiiriyey in lagu gaari karo in wax la soo saarto haddaba markii wax la soo saarayo qaabkee in wax loo soo qaabkee baahida looga bixi karaa wax soo saara looga bixi karaa sax kadib wax soo saarka wadadee loo mari karaa wadooyinkii loo mari lahaa waddo ka mid ah waay waddada maanta aan taaganahay hadduu ilaahay idmo dhulkan waa boqol hektar oo ay diyaarisay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda jubbaland dhulkaas oo looga talagalay in ay dadkan ay ka faa'iidaystaan dadka maanta aad u jeedeen in loo qaybiyey abuurkii agabkii beeraha dhammaan waxyaabihii ku quseeyey beeraha beertan waxaa saaran saddex motooroo waaweyn oo muxuu ahaay sheeg webiga saaran sidaad u jeedaan beebabkaas ayaa biyaha keenayo dadkan lagama rabo wax muxuu ahay shidaal ah motoor lagama rabo waxaa keliya laga rabaa inay wax soo saartaan bis ah si kastaba dhul beereedkan lagu wareejiyey barakacyaasha ku nool deegaanka luglug ayaa wax badan ka bedeli doona nolosha dadkaas oo u badan dad ay saameyn ka soo gaartay abaarihii iyo fatahadii ka dhacay dalka